ಮಲಿಸಿದರು ಫಲ ಮಾಡಿ ಪಾಲೋ ಮಾರೆಯ ನೈನು ಪುರನೆ ಪಾಲೋ ಮಾರೆಯ ನೈನು ಪುರನೆ
kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
ibraahim warqadda ugu horeysa haddii aan ku horno waxay leeyihiin marka hore waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaana bahda hambalyada iyo heesaha waxa aan kala nahay bay yidhaahdeen rujaale hurre jibriil iyo sadaam hurre jibriil iyo sucdi hurre jibriil sacdiya hurre jibriil iyo suhayb cagajile iyo raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse carab yuusuf jibriil iyo saynab xasan cali gurxan iyo maag maxamuud cigaal iyo muxiyidiin ileeye xasan cali olol dadkaasoo kala jooga qalloocan dhaqayo boor iyo jiracle waxay halkan hambalyo uga dirayaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle ducadu waxay yidhaahdeen waa xaggeena haye waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca falastiin waxaa noo baaqayaa faadumo xasan mursal khadiijo xasan mursal isaaq xasan mursal maxamed xasan mursal nuur salaad xaaskiisa bishaaro cali iyo waxay yidhahdeen liibaan aadan yuusuf xasan hindiyo dhaqane iyo jawaahir axmed iyo maryan cabdi sulaymaan sheekh xasan geedi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan makokerow iyo barre xasan mursal oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga dhagaxley kam gabadhaasna waxaa loo bixi yidhahdeen faa'iizo waxay leeyihiin gabadhaasi ducadeedinka la waayay falastiin waxaanu leenahay soo barbaar barwaaqo kusoo kor waa tahay dhinacii heesaha haddii aan ku bilowno heesta ugu horreysa waa codkii canab ismaaciil waa canab marwa waxa ay leedahay sidaa tahay boqor iyo suldaan ku salaamay ku salaamay aan wada dhegeysano
Thank you.
ibraahim waxay leedahay wadnahaad sidii silis iyo qardhaas aada u suran tahay saablayda jirkaad ku samaysan tahay ubax baan sidaas surinkaad martaba ku sayraya ku dul sayriya codka macaan ee canab marwo ma warqada xigta ibraahim haddii aad noo soo qabto waxay naga soo gaarta hooyo muxubo xuseen isaaq hooyo duniye xaaji xareed iyo aaba isaaq yuusuf cabdulle iyo degan cabdifataax iyo saciido sheekh cabdiraxmaan iyo xaliimo cali aadan diif xaaji iyo nabadoon cabdirasaaq ciise iyo canab xaaji iyo cadar xaaji samson cabdulaahi xirsi qadra cabdulaahi xirsi safiye sheekh cusmaan macalin isxaaq yuusuf cabdiqani muuse yuusuf axmed muuse yuusuf siciid muuse yuusuf dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxay tahniyad meher u dirayaan cabdifaa'id muuse yuusuf iyo marwadiisa naciime isaaq yuusuf cabdulle oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho afartii bishan aynu ku jirnay ee february ducaaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena haye ibraahim meherkaasi waxaa leenahay allah u horseedo guur keyr qaba oo ay kala kulmaan nolol raaxo badan dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray falastiin ayayo dahabo maxamuud cali dahabo gesey iyo aabe axmed maxamed axmed oo loo yaqaano bay yidhahdeen sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir maryan caddey amal axmed maxamed sheegeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo carruurtooda kamaal iyo nawaal waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed xamraawi iyo waxay yidhahdeen injineer mustafa axmed maxamed igraan axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed bahja axmed maxamed waxaana dhammaantood iyagoo kala jooga bristol u k suudan xamar jabuuti iyo indiya ay jecel yihiin inay tahniyada kal iyo laaba iyo heestanba ay wada gaarsiiyaan cabdifataax maxamed daahir dhubow iyo waxay yidhaahdeen maryan cabdiqaadir axmed oo ku aqalgalay degmada dharkenley ee gobolka banaadir muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad nolol raaxo badan aad kala kulantaan owlaad baariyana uu eebada kala sii aamin ayaa lan warqadana waxay naga soo gaartay nuux xaaji sheekh maxamed iyo xaaskiisa deeqa xaaji muumin jaamac iyo carruurteeda sakariya salma saamiye iyo safa dhammaan reer xaaji axmed jaamac samaale iyo dhammaan reer xaaji suleymaan sheekh maxamed samaale dhammaan reer xaaji daa'uud cali samaale dhammaan reer xaaji muumin jaamac samaale cabdiraxmaan abiib qodax iyo najiib cabdinuur iyo xaaskiisa iyo cabdikariin maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo bashiir jaamac ismaaciil mukhtaar cabdulaahi jaamac iyo xaaskiisa dhammaan saaxiibada eelka iyo qaraabada oo ku kala nool new zealand australia norway maraykanka canada iyo somalilan waxay hambalyo u dirayaan cabduqaadir xaaji muumin iyo naciime xuseen kahyo oo arooskooda uu ka dhacay sideed iyo labaatankii bishii januaro hoteelka haldoor ee ku yaala magaalada borama kala helo ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay dhinac heesaha falastiin haye aman xaggaaga usoo riixaa maya markaan adiga inaa qaato gacalo
hambalyada iyo heesaha waxaana suula jira idinku daadiinaya waa falastiin axmed iman iyo ibraahim xasan daanduroye gudo wacan
heestaasi gacal aan intaasi ku dhaafno bal waraaqihii aanu ku noqono haye ibraahim dhambalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi jaamac turabi iyo hooyo zaynab xirsi xasan iyo hooyo xaliimo shukri mire iyo waxay yidhahdeen adeer xasan jaamac tarabi adeer cabduqaadir jaamac tarabi adeer cali jaamac tarabi adeer cali cumar tarabi nasro cabdulaahi jaamac iyo muniiro cabdulaahi jaamac iyo muna cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhaahdeen shukri xasan jaamac shaafici cabdulaahi jaamac axmed cabdulaahi jaamac maxamed cabdulaahi jaamac mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan guriceel iyo muqdisho waxayna taaniyo jecelyihiin inay u diraan farxiyo cabdulaahi jaamac iyo cabdulqaadir isxaaq cumar oo meherkood uu ka dhacay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggina leeyihiin waxaan leenahay meher kheyr qaba kala kulma aroos raaxo badan oo eebana uda kala siiyo owlaad kheyr qabta warqadda waxaa lagu bilaabay asalaamu calaykum dhammaan asxaabta v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe cuud iyo daandure caasha aniga u qaaday ibraahimna waa idin maqlaa dhinacayga ayuu fadhiyaa waxaa halkan dhalasho farxad la ka diraya anagoo kale ah bay yidhaahdeen aabe muuse barre faarax iyo aabe awsul barre faarax iyo aabe axmed barre faarax maxamed faarax barre iyo kamas faarax barre iyo dhammaan reer faarax barre injineer borow iyo mustafe aadan onesty iyo xasan shacab iyo qadar sugow salaad cabdiladiif sheekh maxamed iyo maxamed xamdi iyo xasan idifle leylo warsame jaamac maariye daahir suuley shukri warsame cibaado warsame deeqa bacaluul iyo deeqa cali xaashi iyo dhammaan reer muuse barre iyo dhammaan reer awsul barre dadkan oo kala jooga ethoobia iyo soomaaliya kenya maraykanka waxay taxniyad dhalasho farxadla u dirayaan boqorkiiyo boqoradda ayay yidhaahdeen farta iyo farantiga hooyo aamine muuse barre iyo seegeeda axmed xaashi cilmi oo wiil ugu dhashay dalka australia wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdixakiin axmed xaashi cilmi waxaanu leenahay ay yidhaahdeen soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin amiin ha iraadsan heesta fiiraha dhegeystayaasha noo soo qabanayna waxaan haystaa heesihii hore heeso jacayla oo qurux badan oo ubax iyo wadno iyo adduunyo ka sheekeeya ciminkood rujuuc tahay nafsiguna ku soo riday ha iraadsan aniga haye codkii fanaanada fortune lucky oo ka tirsan galeerada muqdisho
ibraahim adna raarta saarnow annakaan u rooro iraalli geliye iidda yaa salaam adigaa rafaad iyo ruulo orod igeliyey iminkoon ramaas iyo rug caleenna aan degay ha i raadsan ha i raadsan aniga marka hadda waa
halkaas sheekaa ku dhammaata waxaad leedahed anu intaas udeyna bal noo soo qabo warqadda dhinacaaga markan waxaana qaadaysa fanaanada fartuun laki oo ka tirsan fanaaninta galeerada muqdisho waxa ay naga soo gaartay falastiin siciid cali cabdulaahi iyo cabdifataax aadam axmed iyo maxamuud faarax axmed iyo maxamuud ibraahim cabdulaahi iyo ibraahim axmed xuseen iyo cabdifataax xaaji maxamed cawad maxamed cabdi iyo cabdiqaadir cumar xaaji iyo maxamed cabdiqaadir xaashi xasan jumcale maxamuud iyo maxamed axmed faarax iyo ruun maxamed cabdi ubax cali cabdi iyo naciimo muxidiin cali iyo raaxo ibraahim cabdulle iyo naciimo abuukar cali iyo bashiir cabdi shire oo doctor shire loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan waxay yidhahdeen maamulka iyo macalimiinta ee ardada jaamacadda balasma waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan farxiyo cabdulaahi jaamac iyo cabdiqaadir isxaaq cumar oo isku mehersaday magaalada muqdisho oo ay leeyihiin ducada waa bahda v o a qaybta hambalyada iyo heesaha gaar ahaan isku waara ayaanu leenahay aroos kheyr qaba reerkii lagu nastay lagu nagaado warqadana aad baa loo soo sharxay ibraahim ubaxyo qurux badanaa lagu soo wareejiyey frame ama wareegna waxaa lasoo geliyey magacyada waxay naga soo gaartay abshir cabdiraxmaan mursal iyo xuseen cabdiraxmaan mursal iyo xaliimo cabdiraxmaan mursal xaawo cabdiraxmaan mursal faadimo maxamed cabdiraxmaan asmo maxamed cabdiraxmaan mukhtaar maxamed cabdiraxmaan aadan xuseen mursal axmed xuseen mursal abshir aadan mursal iyo cabdiraxmaan macali nuur abshir macali nuur iyo ibraahim dable iyo nuur maxamed yarow iyo awow aadan mursal ayeeyo keero aadan mustafa xuseen mursal iyo jamiilo salaad raaman cabdisalaad raaman ciise macalin isaaq ciise yaawow dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaana toosilow garowe xamar maraykanka doolow saakow waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda maxamed cabdiraxmaan mursal iyo maymuun cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay tuulada toosilow ee gobolka baay taariikhdu marka ee shan labaatankii bishiina dhaaftay ee janawar waxay leeyihiin allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano wada jireen nabadgala codka macaan waxaan soo qabanayaa ibn xariista jannaha ka waraabiye yaasiin ku dhalataan hidda raacayaaye haygu necel hantilaan deris hore miya yaasiin axmed digfeer codkiisa macaan aanu ku wada dhegeysta
iyo habeenkii dalbarashadeenni helisaa mooye oo kale kumaan jirin hadda iyo habeenkii dalbarashadeenni helisaada mooye oo kale kumaan jirin balwee matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeeni balwee matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo oy wadagalkeeni hodiyo nasiibiyo hor allaana deegsaday hodane murugu inino hagaagan inino hagaagan hodiyo nasiibiyo hor allaana deegsaday hodane murugu inino hagaagan inino hagaagan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan ku hibayo hoygaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan xidhaal habaqaar murti lagu hantaa jira hasaaweennuna cidowee dhaxalgala alxidhaal habaqaar murti lagu hantaa jira hasaaweennuna cidowee dhaxalgala hadalkaaga madashuna waa horaba kiican awraadsan kuwihi kuguna weyna hadalkaaga madashuna waa horaba kiican awraadsan kuwihi kuguna weyna gooba caashaqa lahayaa hareera markay labow heelani hagayaa sideena miwaada hirgiliyaan gooba caashaqa lahayaa hareera markay labow heelani hagayaa sideena miwaada hirgiliyaan kuhibeyo hoygaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nabta kuhibeyo hoygaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan
nafta kuu hibeeyo hoy aad ku dhalataan hidda raacayaa ee haygu nicin hanti la-aan codkii macanaa ee fanaanka yaasiin axmed digfar ee binaxariistii janaha ka waraabiye heestaasi fanaaniin badan ayaa fanaanka la qaaday warqadda xigta bal noo soo qabo waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray zahre xasan cabdi oo ku magac dheer zahro ilays iyo waxay dhahdeen cabdinaasir xasan cabdi iyo nasra xasan cabdi sawturaxma iyo cabdisalaan xasan cabdi iyo iqra xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen shamso xasan cabdi iyo aanisa sheekh ibraahim cabdulaahi oo aanisa fanka loo yaqaano iyo cumar xaaji ibraahim suufo iyo waxay yidhahdeen xuseen sheekh ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi cumar marwaan cabdulaahi cumar dhammaan reer nuunow waxay jecel yihiin inay taaniyad aroos ay halkan uga diraan axmed nuunow oo qurbaawi ku magac dheer iyo firdowso xasan cabdi waxaana ay leeyihiin waxaa arooskooda uu ka dhacay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho xaafadda shawriga waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano warqadana waxay naga soo gaartay marka hore waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a ay yidhaahdeen gaar ahaana bahda hambalyada iyo salaamaha annagoo kale ah rujaale hurre jabriil iyo sadaam hurre jabriil iyo sucdi hurre jabriil iyo sacdiye hurre jabriil iyo suhayb cagajile raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jabriil iyo seynim xasan cali gurxan iyo maag maxamuud cigaal iyo muxudiin ilaaye iyo xasan cali olol dadkaasoo kale jooga deegaano kala duwan oo ay ka mid tahay qalloocan dhaqaqe dhaqaya boor iyo jircalle waxay halkan hambalyo dhalasho u dirayaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle ducaduna waxay leeyihiin waa xaggeena haye ibraahim wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan maxamuud barre caasho axmed cumar iyo jaamac ibraahim axmed iyo qorshe maxamed jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen axmed boos akabe iyo khatre cabdi xasan iyo macalin bashiir sheekh saleebaan iyo maxamed boos akabe iyo xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo mustafa cabdi maxamed iyo deeqa xaaji xasan dhammaan dadkaasna waxay taaniid gaarsiiyeen cabdulaahi jaamac guun iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa oo wiil ugu dhashay buuhoodle waxaana ay leeyihin wiilkaasi maxamed ayaa loo bixiyey waxaan leenahay maxamed allah ka dhig kiisoo weynaada dhab u fiirso dhab codadkii macaanaa ee xaliima khaliif magool iyo weliba fanaanka maxamed warsame kasaale
dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraadka qudlaysay dhooshe dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraadka qudlaysay dhooshe nadhiigsidangalay qaymahaa ku dhuntee anadhiigsidangalay qaymahaa ku dhuntee sow cawadhaanjiyo sow cawadhaanjiyo sow filan maysi sow filan maysi sow filan maysi deleel sow cawadhaanjiyo sow filan maysi sow filan maysi sow filan maysi deleel sow caawo dhaantiyo filan maysi dheeldheel waa codkii macaana ee maxamed warsame iyo xaliimo khaliif magool dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo muxube xuseen isxaaq iyo hooyo duniye xaaji cabdi xareed iyo waxay yidhaahdeen aabe isxaaq yuusuf cabdulle iyo degan cabdifataax iyo siciido sheekh cabdiraxmaan iyo xaliimo cali aadan iyo diif xaaji iyo waxay yidhahdeen nabadoon cabdirasaaq ciise canab xaaji iyo cadar xaaji iyo samsam cabdullaahi xerse iyo khadro cabdullaahi xerse iyo safiyo sheekh cusmaan iyo macalin isxaaq yuusuf iyo cabdiqani muuse yuusuf iyo axmed muuse yuusuf iyo siciid muuse yuusuf waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan cabdi faa'id waxay yidhahdeen muuse yuusuf iyo marwadiisa niciimo isxaaq yuusuf cabdulle oo meherkooda uu ka dhacay muqdisho bay leeyihiin guur qeyr qaba ayaan eebeda kaga baryanaa annagoo kale ah bay warqadan ku bilaabeen asxaabta maxamed ismaaciil nuux iyo cabdiraxmaan baashe maxamuud iyo cabdiraxmaan baashe ibraahim iyo cabdiraxmaan axmed cabdi abubakar carab magan iyo axmed maxamuud faarax iyo amaal maxamed axmed iyo caydaruus maxamed muuse deeqa yuusuf cige iyo farduus haaruun cabdikariin iyo farxaan qaasim cali iyo nimcaan dayib cabdi dhammaan waxay hambalyo aroos wacan u dirayaan boqorkiiyo boqoradda awil cabdi xaaji diiriye iyo fahiima xasan faarax oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ducaduna waxay leeyihiin waa xaggiin haye ibraahim guur raaxo badan oo owlaad kheyr qabta uu eebada kala siiyo ayaan idiin rajaynaynaa heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa codka macaan ee fanaanka cabdikariin raas iyo heestii shamis inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin nabadgeliya
Thank you.